madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa ka sheegay hadalkan mar uu ka hadlayay munaasabad lagu xusaya deegaanka adduunka wuxuuna hay-adaha amniga faray inay ka hortagaan ba-aha ka imaanaya warshadaha dariska iyo kuwa ka soo degaya dekedda magaalada boosaaso waxaa puntland ka go-an xilligan wasaaraddan uga mahadcelinayaa in dhammaan la soo nooleeyo xeerarkii iyo qawaaniintii ku aadanaa ilaalinta deegaanka iyo wixii ka ratimayay booliiska iyo laamaha kale amniga waxaan halka ka farayaa in si dhow ula shaqeeyaan wasaaradda deegaanka ama ciidan gaaraha loo sameeya yaan loo sameyn dhammaan ciidamada puntland waa inay gacan ka geystaan ilaalinta deegaanka ciddii lagu qabto waxaa la rabaa in sharciga loo hor keeno lana mariyo ciqaabta ay mudan yihiin arrinta ku saabsan baca waxaa igu maqaalo ah in dekedda boosaaso qayb bacaha ka mid ay ka soo degaan maanta laga bilaabo wasaaradda maaliyadda fariin daranka way ka maqlaysaa wax bac ah oo degaanada puntland si sharciga uga soo degi karaa ma jiraan sida xeerka iyo qawaaniinta puntland ee ka jirta sidoo kale bacaha ka soo gala dhinacyada kaleeto ee degaanada puntland ka baxsan iyo sida tahriibta lagu soo geliyo waa kontraband u baahan in tallaabo laga qaado ciidanka booliiskana iyo turbataariyada ay ka howlgalaan xoolaha aan dhoofinno waad ogtihiinoo puntland waawey waxaa laga mamnuucay xanuun yaroo soo gaaray in la geeyo waddamada khaliijka aan u dhoofinno xoolaheen oo dhan haddii ay ku caddaato xoolaheenna xoolo bac cuna oo kimikal ah waxa weeye caafimaadkoodu halis yahay cid cunaysa male waxaan maalin dhaweed arkay xarumaha caafimaadka ee magaalada qardho jaamacadda lagu soo bandhigay xoolo la qalayo oo laga soo saaray dhowr kiilo oo bac ah calooshooda cudurrada ugu waaweyn ee xoolaheenna hadda dila waa bacah waana halis markii geedkii laga dhameeyey oo bacna loo keenay waa xoolo waxay cunaan bay u baahan yihin geedkoodina waa la gooyey bacna waa loo keenay bacda inay cunaan bay noqotay madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale ka hadlay badbaadada deegaanka isagoo bulshada miyiga iyo magaaladaba ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan badbaadada deegaanka iyagoo la shaqeynaya dowladda waxaa nasiib darro ah dadka sida sharci darrada ah uga shaqaysta dhuxusha inaysan u aabeyeelin geed qoyan iyo geed qaladan arrinta degaanka runtii arrin waxa weeye wasaarad keliya aysan u oolin wasaaraddu way hogaaminaysaa laakiin dowladda puntland oo dhan ayaa la rabaa inay degaanka ka shaqayso iyo dadkeedaba dabcan dowladda dadkao dhan baa ah hay-adaha dowladda iyo bulshadaba waxaa la rabaa laakiin wasaaradda laga rabaa sidii loo shaqayn lahaa oo loo abaabuli lahaa dadka oo loogu wacyigelin lahaa waxa ay qabanayaan bulshada xooggeedu wuxuu jiraa tuulooyinka iyo miyiga iyo degaanada degmooyinkii gobollada kale in laga abaabulo habkii ay degaanka loo ilaalin lahaa si wada jir ah dowladduna maadaama ay u hayso sharcigii iyo fulintii sharciga inay kaalinta ay leedahay ay qaadato waxaan rajaynayaa insha allah sida ka muuqata qorshayaasha dowladda iyo wasaaradda mar dhowna lasoo bandhigi doono qorshaha guud ee dowladda iyo wasaaradaha waxaan rajaynayaa shaqo muuqata oo la arki karo insha allah dhowaan in la qaban doono muddadii u dambeysay mar raba inaan ka hordhaco markuu dokumentigaas oo dhammaado wasaaradaha dowladda puntland marxaladan waxay u diyaarsan yihiin in ay ka shaqayso u adeega bulshada si toos ah waxaa muddadii dambena daashaday maadaama dalkeenu muddo badan burbursanaa waxaa dhumay fahamkii dowladnimada iyo waajibaadkii dadka dowladda ka shaqeeya laga rabo arrintaas inaan dib u saxnaan rabnaa haddii ilaahay waxaa kaloo dhibaato noqotay haddaanan hay-ada isugu yeerin dadkuna isugu imaan hore ayaa dhowr jeer dowladda puntland isugu dayday joojinta bacaha oo laga mamnuucay deegaanada puntland balse ma aysan noqon dhaqangal ay ku istaagaan isticmaalka iyo keenista bacaha deegaanada puntland waxayna dhibaato u geysteen bacahaasi deegaanka dhirta iyo xoolaha iyadoo bulshada in badan laga wacyigeliyo khatarta ay xambaarsan tahay bacaha daadsan meel walba nuux muuse birjeeb v o a garowe